siddeed qof ayaa dhintay oo midkood ku dhaawac go'ay cusbitalka markii la geeyey laba kale oo midkood xaaladiisu culus tahayna way ku dhaawacmeen kadib markii laba gaadhi oo midkood siddeed toban qof ay isku dhaceen duleedka magaalada burco shilkan oo dhacay xalay ayaa yimi kadib markii laba gaadhi oo midkood yahay basaska yaryar ee rakaabka qaada ka kalena yahay gaadhi booyad ah ay isku dhaceen duleedka deegaanka beer ee dhinaca koonfur bari ee magaalada burco dadka ku dhaawacmay shilkan iyo meydadka dadkii ku dhintay ayaa la geeyey cisbitalka guud ee magaalada burco agaasimaha cisbitalkaasi dhegta cabdi suudi ibraahim ayaa warbaahinta la wadaagay dadka la soo gaadhsiiyey toddoba qof oo dhintay iyo saddex dhaawac ah marka dhaawaciina soo gaadhay mid ka midii iminku ku geeriyey cisbitaalka magaalada burco laakiin dhimashadu annaga waxaa nagu soo gaadhay cisbitaalka toddoba dhimashoah labadaa dhaawac ee noo yaalla mid xaaladiisuna waa culustay midna xaaladiisu aad bay wanaagsan tahay marka ugu horreyn waxaan ka tacsadaynayaa eheladii iyo qaraabadii iyo qaranka somalilan ay ka dhinteen dadkaasi guud ahaan dhinaca kale mas-uuliyiinta gobolka ayaa iyana ugu baaqay wadayaasha gaadiidka inay u meeldayaan mas-uuliyadda waditaanka ee ay hayaan waxaanay tacsi u direen guud ahaan ehelada dadka ku dhintay iyagoo kuwa ku dhaawacmayna ilaahay uga baryay inuu caafiyo inta badan somalilan shilalka ka dhaca ayaa sababa dhimasho dhaawac iyo hanti burbur badan kuwaasoo badankooda lagu sababeeyo arrimo ay ka mid tahay wadayaasha gaadiidka oo si xawligeeda sarreeyo gaadiidka u kaxeeya jidadka oo burbursan oo marar badan keena in gaadiidku isku dhacaan iyo sidoo kale tirada dadka la saara gaadiidka oo iyana ka badan intii loogu talagalay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa